bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaynu bilaabeynaa su-aalihii aynu ku wajahaynay sheekha xafidahu llah su-aalahana badidoodu waa sii qornaayeen marka su-aalaha waxaan u malaynayaa waqtiguna uu gaaban yahay in laga gaadhsiinayo un baan filayaa intaa hore u qornayd inta kalena sidaan hore ka tilmaamay culimada ayaa dib loo weydiin doonaa goobaha kale su-aasha koowaad ee sheekha aan weydiinaynaa waxa weeye sheekh waxaad ka warantaa xukunka xidhashada kabaha cidhibta dheer leh
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا qofka muslimkaa rag iyo dumarba waxaa xukuma sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa xalaal u ah wuxuu ilaahay u xalaaleeyey waxaana xaaraan iyo mamnuuc ka ah waxa ilaahay subxaana wa tacaala u diiday qofka muuminka inuu ku qancaa xukumka ilaahay waman axsanu min allahi xukman liqowmi yuuqinuun wuxuu yaqiinsan yaqiinsan yahay iimaankiisa awgii xukumka ilaahay subxaana wa tacaala wax uga wanaagsan inaanu jirin ilaahayna addoomihiisa uma diido waxaan dan u ahayn oo dhibaata ay ugu jirta mooyaane waayo ilaahay subxaana wa tacaala adduunyadao dhan isaga ayaa leh hadduu addoomaha uu ka ceshado meelay u buuxinaysaa ma jirto kabaha dhaadheer culimada islaamku way diidaan waxaa kaloo arrintaa ku waafaqsan dhakhaatiirta gaale iyo islaam labadaba isku daro waxaanay ku diidaan dhowr arrimood sababtood sababta koowaad waxa weeye waxay yidhaahdaan waxay leeyihiin dhibaato caafimaad qofka muslimkaana uma bannaana wax caafimaad darro ku keenaya inuu isticmaalo waayo rasuulku wuxuu uhi laa darara walaa diraar inaad naftaada dhibto iyo cid kale inaad dhibtaa midna kuma bannaana dhibaatada caafimaada ay leeyihiin markaad akhrido daraasaadka iyo cilmi baadhista dhakhaatiirtu ay sameeyeen culimada islaamkuna ay ka soo xigteenee xukunka ay ku dhiseen waxaa kuu soo baxaaya wax aanad sawiran karin oo halisa waxaa ka mid a dhibaatooyinka caafimaad ee loo sheegay horta marka koowaad qofka bani aadamka ahi saasuu u taagan yahay hadduu taagan yahay hadduu soconayo wuxuu cuskanayaa ee uu ku socdaa waa labada lugood marka haddii qofku uu xidho kaba aada u kala dheer waxaa dhacaysa culayskii inaanu ku qeybsamin jidhkiisa ee qeybo ka mida si gooniya ugu dhaco waxay keenaan bay yidhahdeen dhakhaatiirta iyo culimaduba dhabar xanuun waxay keenaan qofku inuu halis u yahay dhicitaan oo gabadha kabaha caadigaa xidhan iyo ta kabaha dhaadheer xidhan ta kabaha dhaadheer xidhani sideed jeer bay uga dhowdahay xagga dhicitaanka waxaa dhibaatooyinka ka mida in maxogga iyo caloosha iyo urkujirta dhibaato badan ay ku keenaan tashawuhaad baa ku dhaca ama foolxumo barar iyo qalqallooc gabadha muddo dheer xidhata kabaha noocaasa lugaheeda waxay saas oo kale sababaan gabadha xaamilka ah in ilmaheeda iyo iyadaba dhibaata ay gaadho waxaa kaloo ay khalkhaliyaan ilaahay subxaana wa tacaala dowrada gabadha uu abuuray taasina waxay raad ku yeelataa baydhan dhakhaatiirtu gabadha xataa injaabkeeda iyo tarankeeda dhibaatooyinkaasi culimadu markii ay arkeen waxay yidhaahdeen ma bannaana iyagoo daliishaday qowl اllahi tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahaluka naftiina halaaga ku ridina iyo walaa taqtuluu anfusakum in allaha kana bikum raxiima taasi waa dhibaatada koowaad dhibaatada labaad waxay sabab u noqdaan tabaruj gabadhu markay kabaha si xidhan tahay socodkeedii socod caadiya noqon maayo inay liicliicdo marba dhinacay u dheelido ayay kabahaasi ay sababayaan taasina waxay sababaysaa in xaggeeda lasoo eego mararka qaarkoodna waxaa raaca inay kabahaasi sanqarh sameeyaan ragga dhagahooda soo duda walihaada ba wuxuu yidhaha sheekh ibn cuthaymiin alkacbu alcaali lubsuhu min atabaruj kabaha cidhibta dheer leh xidhashadoodu tabarujku ilaahay xaaraantimeeyey markuu yidhi walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati aluulaa mid ka mida weeyi waxaa kaloo ku jira isu ekaysiin gabadha xidhata isu ekaysiisay dumarka kaafiraadkaa iyo kuwa sharciga ilaahay khilaafay asalka kabaa xidhashadooduna waxay bilaabantay qarnigii lixi tobnaad waxaanay kasoo bilaabantay xagga nasaarada ama kiristaanka ortodogoska weliba qolada la yidhaahdo marka gabadha xidhataa iyagay weekaatay culimaduna taa way caddeeyeen ibnu jibriil wuxuu yihi wahuwa min altaqliid alacma linisaa'i algarbi bima laa faa'idata fiihi walaa ziina waa ku dayasho indhala oo gabadha xidhan ay ku dayanayso dumarka reer galbeedka gaalada ah waxaan faa'iidana lahayn ay kaga dayanayso quruxinaanay ku jirin waxaa kaloo kuwaa hortood xidhan jiray dumarka reer banu israa'iil oo wax looxoo kale ka samaysan ayay isku dheerayn jireen siday caaisha tidhi radia allahu canha lugo ka samaysan loox yatasharafna lilrijaali fi lmasaajid si ay ragga u tusiyaan dumar dhaadheer inay yihiin ilaahay baa subxaana wa tacaala masaajidadii ka mamnuucay bay tidhi wasalata calayhina alxayda waxaa kaloo ku jira bay yidhaaheen culimadu qish baa ku jira oo gabadhii iyadoo aan dheeraynba waxay u tusaysaa dadka kale inay dheer tahay qishkuna waa idhaaru shay calaa gayri xaqiiqatihi shayga xaqiiqada uu leeyahay midaan ahayn in dadka loo muujiyo intiisa wanaagsan in la muujiyo intiisa xunna in laga qariyo culimada qaar oo ku sabeeyeen way jiraan sida sheekh ibnu baaz waxaa kaloo kabahaasi ay sababayaan gabadha sinaheedu inuu dib u baxo maradu ay ku dhegto ujeedooyinka xidhashadooda ay ka leeyihiin kufaartuna oo mid ka mida taasi inay inantu ragga si fiican ay ugu muuqato marka waxyaabahaasoo dhan xumaane ay leeyihiin marka la ysku daro waxay fatwoodeen culamaa ulislaam kabaha xidhashadoodu dumarka inay xaaraan ka tahay wallahu aclam
baaraka allahu fiika wajazaaka allahu khayran su-aasha kale waxay leedahay sheekh xukunka waxaad ka warantaa xukunka heesta dumarku ay ka heesaan aroosyada falyatafadal الshaykhu mashkuura wamaajuur
heesta dumarku ay ka heesaan xafladaha aroosyada waxaynu u qeybin karnaa laba qeybood qeybta koowaad waa heesta hufan ee wax fisqiya iyo fujuura iyo cay aflagaado dacaayad isufaan intaa midna aanu ku jirin isla markaana aanu la socon wax ka mida aalaatullaahi wadaraba loo garaacayo qalabkan heesaha loo garaaco noocyadooda kala duwan wax ka midana inaan loo garaac ahayn ilaa dufka oo ah shay la garaaco labada dhinacba ka furan oo sida giraanta oo kale ah amaba se dhinacna ka xidhan dhinacna ka furan isla markaana aan lahayn laxanka ay leeyihiin heesaha lagu yaqaano fanaaniinta iyo dadka heesaha u banbaxa ee iska ahuun ghinaa ulacraab heesihii reermiyiga geeraarkii dumarka oo tusaale ahaan caaisha radia allahu canha waxay tidhi gabadh baanu nin ansaarta ka mida u hoynay markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ansaari waxay jecel yihiin maararowgee wax la yidhi yidhaahda iyo wax la gargaraacaye wax ma u tidhaahdeen markaasa waxay tidhi rasuulka ilaah maxaanu nidhaahnaa markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaan ataynaakum ataynaakum faxayuunaa nuxayiikum yacni waanu idiin nimi waanu idiin nimi waa qoladiin inta soo gelbinaysa waanu idin salaanay idinkunana salaama kadibna waxay bilaabeen inay ammaanaan inantoodii inay ammaanaan aa lowla adahabu laxmaru maa xallat bawaadiikum inay yidhaahdaan inanteedu waa inan qaaliyo dahabka cascase aada haysataan haddaanu jiri lahayn idinmaanaan siineenba idinmaanaan soo gelbineen lowla alxintatu samraau maa saminat cabaariikum haddaanay jiri lahayn qamadiga nooca samraaga la yidhaahdo ee qaaliga ahi may naaxeen oo may cabaadhyaysteen gashaantimihiina marka waa heesta noocaas oo kalea wax khaladoo ku jira hadalkaas miyuu idiin muuqda qaabka loogu luqaynayaana maaha qaabkii fanaaniintu ay heesaha u qaadayeen sidaasoo kale dumarka markay heesta noocaase iska buraanburka oo kale ah ay arooska ka qaadayaan waa inaanu codkoodu dabadda u bixin amabase waa inaanu codkoodu rag gaadhin taana shardi bay ka dhigeen culimadu waxaa la isweydiin karaa codka dumarku ma cawra mee cawro ma aha laakinahu fitna hase ahaatee waa fitna gaar ahaan goob aroos marka la joogo isla markaana codkaas uu yahay hadalkii caadiga ahaa miduu xoogay ka duwan iska dhaaf hees iyo goob aroos oo laga ciyaaraye waxaa la diiday masaajidka dumarku markay joogaan codkooda oo weliba dikri ilaahaya inay ragga maqashiiyaan oo gabadhii waatanoo eedaami mayso isla markaa imaamna noqon mayso oo raggii tukin mayso haddii imaamku uu khaldamo ama arrin ay la soo daristana afkaa juuqa ka odhan baa la yihi gabadhay tasfiiq baa loo ogolaaday inay saxaabada saa isugu dhuftaan si aan codkoodii dhawaaqooda aan loo maqal lilxaaja wixii ay baahi keento ee codkooda iyo dhawaaqooda ka mid a sida inay fatwo weydiinayaan oo kale ayuunbaa la ogol yahay ragga ajanabiga ka ahi codka iyo dhawaaqa dumarka inay ka maqlaan sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala wuxu uhi walaa yaxilu an tunshara aswaatuhunna cabra mukabiri sawt xalaal maahe waa xaaraan dumarku maray ka geeraarayaan arooska in codkooda iyo dhawaaqooda lagu baahiyo codbaahiyayaasha ama mikrofoonada lianna fii dalika iscaajan liljiiraan laba arrimood buu ku sameeyey waa takowaadi dadka jaarka la-a meesha xafladda lagu qabanayo ayay taasi dhibaysaa wa fiihi maa yusabibu lilfitna waxaa kaloo ku jira wax fitna sababaaya yacnaa fitnadu ma aha inay xumaani dhacdo laakiin waa in waddooyinkeedii iyo albaabadeedii dadka ay kusoo furmaan fa ina bacda الnisa qad yakunu sawtuha jamiila yataladad الrijaalu bihi walaa siyama ashabaab marka ma banaano bay yidhaahdeen ahlulcilmigu inuu dhawaaqoodu dabadda uu baxo waana isku waafaqsan yihiin fataawada culimadu marka heesta ay tiriyaan fanaaniintu ee muusiga wadata ama kanaynu durbaanka u naqaano loo garaacayo ama raqsiga iyo jaaska lagu yaqaano gaalada iyo cidda ku dayataa uu la socdo ama ereyo xun koobsanaysa ama qaabka loogu luqaynayaa ay tahay qaabka laxniga leh waayo heesaha fanaaniintu ay tiriyaan waxay yidhaahdaan ereyada hebel baa leh laxankana waxaa saaray hebel ma aha midhahoo qura laxanku waa qaabkan iqaacigan iqaacan muusiiqiga ah waa qaabkan qaabkii muusigoo kale xataa haddaan waxba loo garaacin qofkii maqlay uu mirqaamayo dee dumarka qaarkood inay iskala garo waayaan ba ay dhacayso marka xataa haddaan muusig la socon hadday laxankaa leedahay ma banaana marka waxyaabahaasi haddii ay ka maran tahay oo xuduudda aynu sheegnay ay ku kooban tahay ayay heestu u bannaan tahay dumarka wallahu aclam
jasaaka allahu khayra wabaaraka allahu fiika wa fii cilmika su-aasha aan weydiinayna saddexaada sheekha weydiinayna waxa weeye sheekh waxaad ka warantaa xukunka dhisitaanka gabdhaha falyatafadal isheekh
shareecada islaamku ma diidanaa qofka muslimka ahi inuu isqurxiyo rag iyo dumarba laakiin waxa u yeeshay xuduud quruxdaa dhibaatadii qofka kaga iman lahayd ka celinaysa su-aashu waxay ku saabsan tahay inay gabadhu timaheeda ay dhisto oo ay buurto halkan madaxa dushiisa ama koonayaashan in timihii ay isugu keento arrinta noocaasa culimmadu waxay yidhahdeen waa mid ka mida tabarujka ilaahay uu ku tilmaamay inuu yahay jaahiliyo dumarka muslimaadkaana uu diiday waxaanay soo gelaysaa bay yidhaahdeen xadiidkii uu rasuulku ku sheegay labada qole uu yihi maan arag laakiin way iman doonaan qolo waa nisaa-un kaasiyaatun caariyaat waa dumar wax xidhan haddana qaawan wuxuu rasuulku yihi mumiilaatun maayilaat mumiilaatun maayilaat waxaa lagu fasiray laba arrimoodba iyagu way lunsan yihin dadkii kalena way luminayaan waxaa kaloo lagu fasiray yacnaa timahooda ayay dhinacyada u qalloociyeen dumarka kalena sidaasay ku sameeyaan laakiin ta xukumkan aynu sheegayna ku cad waxa weeye rasuulku wuxu uhi ru'uusuhuna kaasnimat lbukt almaa'ila madaxooda waxaad moodaa geela nooca buktiga la idhaahdo geelu labuu uqeybsamaa ciraabi iyo bakhaati bakhaatigu waa geela farisiga labada kurus leh marka madaxoodii waxaad moodaa yacnaa laba madax oo kale sida hashaa labada kurus leh madaxii ku yaalay iyo timihii oo ay kor u taagtay lagana yaabo waxyaabo kale inay dhex gelisay oo sidii dee dhismo oo kale loo dhisay oo loo taagay rasuulku wuxuu tilmaamay arrintaasi dembi weyn inay tahay waxaanu yihi alcinuuhuna fa inahuna malcuunaat dumarka sidaa samaynaya nacdala oo kuwa nacdalan oo ku xukuman ilaahay subxana wa tacaala naxariistiisa inuu ka fogeeyo xadiidkana saasay ku fasireen culimadu oo alimaamu nawowi markuu sharaxayo wuxuu yidhi macnaha xadiidku waxa weeye madaxooday weyneynayaan maxay ku weyneynayaan khimaaro iyo masaro iyo waxbay ku xidhxidhayaan ilaa madaxoodu uu noqdo mid shabaha kuruska geela hada huwa almashhuur buu yihi sidaasoo kale alimaamu lqurطubi raximah llahu tacaala waxaa la weydiiyey sheekh ibn cuthaymiin gabadhu inay timaheeda wax kale ku dhex gurto magacuu doonaya ha lahaado suuraduu doonayana ha lahaado iyo inay timaheeda ku ururiso halkaa madaxa dushiisa ama koonayaasha ah arrintaa xukunkeedu waa maxay wuxu uhi arrintaasi ma banaana xadiidkaasi aynu akrinay ayaana u daliila buu ihi sheekhu inaanay arrintaasi aanay bannaanayn xataa haddaanay wax kale ku xidhin timaheedoo qura inay taagto ama ay buurto looma ogola waxay culimmadu yidhaahdeen raqabadda ama qoorta ayaa timaheedu iyagoo xidhan gabadhu ay saari kartaa markay gurigeeda joogto laakiin xataa marka ay baxayso timaheedoo qura oo ay duubtay oo halkaa tunka ka saaran lama ogola oo taasi waa tabaruj oo dee maradii xijaabkii cabaayaddii wixii ay xidhnayd ayay la soo foocayaan dabeetana timiba halkaasi ka muuqanaya taasina lama ogolo ilahay wuxuu uhi walaa yubdiina ziinatahunna quruxooda yaanay muujin marka waa nooc quruxdeedii ka mida oo ay muujisa waxay ka dhigantahay inay leedahay waan tima dheer ahay soo eega marka timaha waa inay dabto dafaa'ir ay ka dhigto tidicyo xaggaa dhabar ay kusii dayso ama haddaanay taa haleelin iyaga oo furan hadday doonto xagga dambe ay ka xidhay waxaan buur ahayn iyadoo ku xidhaysa waa inay dhabarka waxawey inay kasii dayso laakiin mar hadday baxayso tima ay buurto xataa qoortaba ha saaraadaane wax kalaba yaana ku xidhina iyagi oo qura ha noqdaane looma ogolo bay yidhahdeen ahlucilmigu waxaasi aada maqasheen maqasheenna way ku sababeeyeen wallahu aclam
jasaaka allahu khayra wbaaraka allahu fiik su-aasha afraad waxay odhanaysaa ma u bannaan tahay gabadha in ay ka jaasto aroosyada falyatafadali shay
waxaabaan filayaa ma ma magiciisabaad la yaab dumarku marka ay joogaan xafladaha aroosyada ee ragna aanay arkahayn iyagoo qura ay yihiin inay iska yara boodboodaan oo mar hore ay u yaro baxaan oo mir mar dib usoo yaro baxaan iyagoo gashan mara ku ballaa ka ballaadhan oo aan ku dheganayn oo xubnahooda aan sawir ahayn taasi dhibaato ma laha bay yidhaahdaan ahlulcilmigu laakiin dee jaas marka la yidhaahdo magacaa la soo qaado waxaa looga jeedo waxaan filayaa waa la garanaya oo jaaska ay sameeyaan kufaarta iyo dadka fisqigu calaamadu yahay ilaahay sharcigiisa inay khilaafaan kaasoo macnihiisu uu yahay inay gabadhii isjajabiso oo jidhkeeda meelo badan ay ka jabiso garbaha aada ay u dhaqdhaqaajiso iyo kelyaha iyo qaarkeeda dambe iyadoo weliba laga yaabo intaa inay xumaan kalena u raacdo ah inay xidhan tahay maryo aada ugu dhegan ka noocaasa ahlulcilmigu aada iyo aada bay u diideen waxaana ay ku sabeeyeen diidmada ay diideen laba arrimood waa ta koowaade waxay yidhaahdeen ma aha dhaqan islaam waa dhaqan laga soo waariday kaasi xagga kufaarta cidda ku dayataana iyaga ayay arrinta noocaasa kala xukum yihiin oo ma mudna qof muslimi inuu ku daydo arrinta labadee ku sabeeyeenna waxay tahay arrintaasi fitnay sababaysaa bay yidhaahdeen tusaalahaan sheekh ibnu cuthaymiin alcaalim alfaqiih wuxuu yidhi berigii hore arrinta noocaasa waaban iska tasaahuli jiro waan iska fuudeysan jiray buo inay saan tahayba maan moodahayn laakiin markii dambe waxaan ogaaday buu yidhi waad ii soo gaadhay oo waxa weeyaan lay weydiiyey in arrintaasi markay habluhu sameeyaan gaar ahaan marka inan da- yar oo aada u fudud oo aada isu jajabin karta oo laga yaabo quruxna ilaahay inuu siiye markay sidaa samayso arrintaasi dumarka laftooda ay fitnaysaa buuri waxaana dumarka qaar ka muuqda wax calaamado ah inantaasi inay ku fitnoobeen oo qaarba intay soo cararaan inantaa dhunkasho kala daala oo calaamat liftitaar bi hadi lbint inantaa inay ku fitnood ku fitnoobeen ayay daliil u tahay bay yidhahdeen qaarkoodna intay saa usoo qabsadaan bay isku dhajiyaan inantaas haddaanay xambaaranba gebigeedaba intay qaataan taas waxay calaamad u tahay yacnaa raqsiga ay sameynaysa iyo isluuxa noocaasi inuu fitneeyey dumarka arrinta kalena sheekhu uu sheego wuxuu yidhi raqsigu horta sidiisa oo makruuh waayo waa waxaan macno lahayn qofka muslimkaana waxaa ka mida wanaagga islaamnimadiisa tarku maa laa yacnii waana wax qofka haybadii ka qaadaya haddii halkaasi ay soo istaagto gabadh weyne oo ay halkaa waxaa magacaa lagu sheegay ay samayso markay ugu yar tahay dadku maxay odhanayaan waaba qof weyne maxaa kalifay ya fudaydka intaa leega waa maxay soo maaha haybadii baa arrinta noocaasi ay ka qaadaysaa qofka markaa sidiisaba waa makruuh noocu doonayaba ha noqdee buuri markaasa sheekhu wuxuu sheegay ida kaana cala raqasaati algarbiya wa taqliidi alkaafiraati saara xaraama hadduu yahay nooca lagu yaqaano kaafiraadka dumarka gaalada ah iyo reer galbeedka dee magacaa leh xaraam buu noqonaya waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum waana isu ekaysiin waxa weeyaan la isu ekaysiiyey marka waa in arrinka noocaasa laga tarafuco oo kor looga baxo oo la iska ilaaliyo oo albaabada noocaas ee albaabada sharka ee fitnada iyo foolxumada keenaaya iyo kudayashada kufaarta gaar ahaan dadka ahludiinka ee dadku ay eeganayaan oo inay aada iyo aada uga dheeraadaan oo la odhan maayo dumar bay dhex joogaan oo qura hadday dumar dhex joogaan iyo haddii ay rag daawanayaan labaduba markay raggu arkayaan ha sii daraatee markan kale lafteeda waa taa culimadu si aada maqasheen ay uga hadleen ta kale dadka jaaskaa sameynaya iyadoo muusig loo garaacayo oo rag ay daawanayaan ayay samayn doonaan dabeetana waxay odhan doonaan dumarkii culimada ahaa ee wadaadada ahaa jaamacadaha dhiganaya ee daaciyaadka ahaa ee macaahidda dhiganayayba waa kuwa aroosyada sameeyay odhan doonaan marka waa inuu ogaado qofka isaga ilaahay subxaana watacaala cilmi diin dacwad khayr ugu nicmeeyey inay dadku aada u eegayaan khayr iyo shar wuxuu sameeyo ay kaga dayanayaan marka xataa waxyaabo mubaaxaba hadduu isleeyahay dadkaa khalad ka fahmi doona waxyaabo xaaraana ku banaysan doona ama uu isleeyahay mustaqbalkee arrintaasi albaabo shar furi doontaa waa inuu iskaga fogaado wallahu aclam
jazaak allahu khayran wbaaraka allahu fiik su-aasha shanaad waxaad ka warantaa xukunka durbaanka falyatafadal sheekh
shareecadu waxa ay bannaysay oo dumarka si gaara loogu ruqseeyey waktiga aroosyada iyo farxadaha kale sida ciidda iyo qof ay weyneynayaan oo ay danaynayaan marka safaru kasoo galo bahalka la idhaahdo adduf oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sa ay sheegtay arubayic bintu mucawid bukhaarina uu wariyey waxay tihi markii la aroosay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam iisoo galay iyadoo hablo yaryarina ay ag joogaan oo ay duf garaacayaan yadribna bidduf markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasa umuu diidin hadalladii ay lahaayeen qaar ka midoo khaldan ayuu diiday oo ay ka mid tahay wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadin waxaa nala jooga bay lahaayeen nebi og waxaa berri dhici doona rasuulku wuxu uhi dacii hada waquulii biladii kunti taquuliin iska daa hadalkaa yacnaa ma banaana laa yaclamu lghayba ila allah waxa maqan ilaaha ayuunbaa og hadalkaagii geeraarkaagii hore iska wado rasuulkuna caleyhi afdal salaatu watasliim wuu dhiirigeliyo caaisho wuxuu ku yidhi maalintii ay ninkii ansaariga ahaa gabadha u hoynayeen fahallaa bacadtum ama fahal bacadtum macaha jaariyatan tadrib bidduf tuqani miyaad raacisaan inan dhalinyara oo dufka u garaacda arooskaas oo halkaana waxa weeyaan ka geeraarta deetana caaisha waxay tidhi maxaa maxay odhanaysaa markaa rasuulku wuxuu sheegay hadalladii hore aynu akrinay saxaabaduna waxay sheegeen in loo ruqseeyey oo loo baneeyey sida qurada ibnu kacab iyo abu mascuud iyo saxaabo kaleba laakiin waa arrinta muhimka waxa weeye in la fahmo u baahani waa maxay dufku su-aasha sida ku xusan durbaan baa la yidhi durbaankana waynu naqaana dadka qaar nasray yidhaahdaan qaarna durbaan bay yidhahdaan waa bahalkaa qufulan ama loox harag lagu xidhay ha noqdo ama eeri harag lagu qufulay ha noqdo waa kaa dhinac walba ka qufulan kaasaa durbaan la dhahda kaasi maaha dufka ay axaadiidani banaynayso dufku waxay culimadu yidhaha waa maftuux min jiha dhinac buu ka furan yahay ugu yaraan yacnaa caagadaasi haddii intaa la jaro dhinaca sidaa ay u furan tahay oo xaggan laga garaaco oo kale weeye ama bakerigaaba tusaale usoo qaado saasuu dhinac uga furaya xaggan laga garaacayan uu ka xidhaya dabliguse labada dhinacba uu ka xidhaya halkana uu ka xidhaya halkana uu ka xidhaya labadooduba asal ahaan waxay ka mid yihiin macaasifta qalabka shareecadu ay xaaraantimaysay ee heesaha loo garaaco laakiin dumarka waktiga farxadda waxaa loo soo reebo oo loo ruqseeyo loo baneeyey dufka kaa dhinaca ka furan ama labada dhinacba ka furan qofka doonaya si dhaba inuu soo taabtana waxaad gelin kartaa google-ka suuratu duf iyo suuratu tabl labada si fiican baad u kala arkaysaa tabligu waa durbaanka dumarkeennu ay garaacaan labada markaa maxaa xukunkooda loo kala duway oo dufkana xalaal looga dhigay tabligana loo xaaraantimeeyey waxaa ka jawaabay sheekh maxamed ibnu saali cuthaymiin raximah llah waana mid qof waloo inaga inaga midiba uu fahmi karo jawaabtaasi oo wuxuu yidhi dufku mar hadduu dhinac ka furan yahay marka la tumo dananka uu samaynayo iyo tumistaa la tumay sawdka ay sababaysaa uu ka khafiifsan yahay ka uu samaynayo dabligoo ah ka labada dhinacba ka xidhan oo dufku qowqow buu samaynaya adu waa tanagun dee xaggaa laga garaacaya muxuu samaynaya qowqow ama shirikaan afka la jaray oo deetana dhinacyada ama xagga dambe laga garaacayo waa iska qowqow yar oo qofka dhegaysta ama maqla raad badan aan ku yeelan ahayn oo aan bedelahayn laakiin dabligu wuxuu samaynayaa sawd laba dhacaya oo sawdkii muusiga oo kale ah bal wuxuu ku jiraaba qolooyinkan fanaaniinta ee heesaha muusiga u garaaca noocyada muusiga ay garaacaan mid ka mida weeye daraamku yacnaa durbaanku waa daraamkaas weeyaan waa mid ka mid a oo ugu tirsan dabligana oo kaalada dhinacba ka xidhana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in ummaddiisa laga xaaraantimeeyey weliba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu la xidhiidhiyey waxyaaba aada iyo aada u xun buu rasuulku la xidhiidhiyey khamrigu uu ka mid yahay iyo waxyaabo kale alkuuba ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam alkuubana mid ka mida ruwaadda xadiidkaa warinaaya wuxuu ku fasiray adablu ayuu ku fasiray marka ma banaano isticmaalkiisu laa fi lacraasi walxafalaati walaa fi gayriha laa lilrijaali walaa lilnisaa aroos xaflad kale rag iyo dumar midnaba xalaalu ma aha ka dumarka xalaasha u ah waa dufka dufkuna waa kaa suuradiisa aynu sheegnay ee labada dhinacba ka furan ama ugu yaraan dhinac ka furan wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik su-aasha lixaad waxaa odhanaysaa gabadha ma u bannaan tahay inay xijaabka ama asturka ay xidhan tahay inay ku bixiso meel aan gurigeeda ahayn falyatafadal ishaykh
masalada waxaa ku soo arooray dhowr xadiid oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka ansaxay axaadiida waxaa ka mid a xadiidu caaisha rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam weliba xadiidkan munaasaba ayay ku sheegtay caaisha waxa u yimid dumar reer shaama dabeetana waxay ku tidhi lacalla kuna min allawaati yadkhulna alxamaamaat ma laga yaabaa inaad ka mid tihiin dumarka xamaamaadka gala alxamaam ma aha musqushan xaaja gudashada loo tago waa meel lagu maydho hoolkan oo kale biyo kulul ay yaaliin haddii la doono dabna hoosta lagaga shiday oo qofku markuu galo aada uu u dhididayo dabeetana wax allaalo wixii fur jirkiisa ku jirtaa ay kasoo dhacayso markaa dumarka inaad tihiin ma laga yaabaa waxaan maqlay rasuulka ole ayuma imra'atin wadacat hiyaabaha fii gayri beyti zawjiha faqad hatakat satra maa baynaha wa bayna allah rawahu ibnu maaja waxaan maqlay rasuulka ole gabadh kasta oo dharkeeda dhigta meelaan gurigeeda ahayn waxay gabadhaasi goysay daahi iyo sitrigii iyada iyo ilaahay subxana wa tacaala u dhexeeyey sitrigaas waa taqwada oo gabadh ilaahay ka biqi weyday subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu ku ciqaabaya aljazaau min jinsi alcamal weeye qofku siduu u shaqeeyo inbuu ilaahay u abaalmariya inuu ilaahay fadeexadeeyo oo cawradeeda ilaahay subxaana wa tacaala uu tusacid oo ilaahay subxana wa tacaala uu muujiyo wuxuu rasuulku la kulmay mar kale umu dardaa markaasaa wuxu uhi xaggaad ka timi qaalat min alxamaam meeshaa lagu maydhaa baan ka imi rasuulka ilaahay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam xadiidkaasu dabeetana rasuulku sheegay xadiidkan macnihiisu waa maxay ma meeshaa lagu maydho oo qura ayuu ku saabsan yahay maya culimada islaamka mid sidaa ka fahmi ma jiro ama sidaa ku sharaxa waxay culimadu yidhaha marka hadalkooda lasoo ururiyo xadiidkan wuxuu diidayaa gabadhu dharkeeda inay dhigto meel aan laga aamin ahayn in la arko cawradeeda meeshaasi hadday doonayso guriga hooyadeeda ha noqon iyo guriga aabbaheeda laakiin guriga ninkeeda haddii xataa dee dharka ay iska dhigto waa arrin ilaahay subxana wa tacaala u xalaaleeyey meeshaasi hudheel ha noqoto hoolkan oo kale ha noqoto meel rag joogaan ha noqoto meel dumar khaasa ay joogaan ha noqoto mar haddaan laga aamin ahayn inay cidi daalacato oo rag ay usoo galaan ama ay meel ka soo eegaan amaba se ay sawiraan dumarba ay sawiraan arrintaasina aad bay maanta u badan tahay gabadha xijaabkii iska dhigtay oo hadday doonto iska tima qaawan inay mid kala sawirto deetana sawirkeedaasi laysu dhiibdhiibo haddii la doono la lageliyaba waxa weeyaan facebooka ama meelaha kaleba sawirkana maanta sida la doonaabaa loo dhigi karaa oo inta aan lagu sawirin ayaa sawirkaaga aad ilaalin karta mar haddii lagu sawiro oo gacantaada uu ka baxo si allaale sida la doonaabaa loo dhigi karaa sida la doonaabaa loo fool xumayn karaa yacnaa waxaa sawirkaaga lagu rakibi karaa foolxumada u daran baa lagu rakibi karaa inta madaxaagaa la qaado madaxaa sawirkaaga ayaa dad kale oo foolxumo ku dhex jira madaxaagaa lo lagu rakibi karaa dabeetana dadku markay saa u eegaan waa adigii uun sidaana xadiidka culimo badan baa ku fasirtay waxaa ka mid ah almanaawi wakadalika sheekh ibn cuthaymiin wuxu uhi falmuraadu ana almar'a tadacu hiyaabaha fi xaalin yuksha an yaطalica calayha man laa yaxilu lahu liطilaacu calayha xadiidka waxaa looga jeedaa gabadhu inay dhigto dharkeeda xijaabkeeda xaalad laga baqanayo inuu daalacdo oo uu eego ama uu arko cid aanay xalaal ahayn waxa weeyaan inay arkaan sheekhu lalbani raximah llahu tacaala xaalad kale ayuu ku daray xaaladdaa kaloo ah in iyadoo dumarkii dhex joogta dharkeeda ay dhigto oo ay dumarka laftoodii u muujiso waxaanay bannaanayn inay u muujiso waxaa laga yaaa dumarka qaarkood inay kutubta fiqiga ku arkeen cawrada gabadhu markay dumarka la joogto waa cawrada ninka oo kale waa bayna surati warukba wey inta udhaxaysa xundhurta iyo jilibka laakiin waxaad ogaataa ma hataa macnaheedu inay gabadha u bannaan tahay inay muujiso farqibaa udhaxeeya cawrada iyo libaaska dharka gabadha lagu waajibiye inay xidhato iyo jidhkeeda inta cawrada ah farqibaa udhaxeeya ma aha gabadha inay u bannaantay dumarka markay la joogto inay cawradeeda muujiso oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuui laa tandur laa tanduru lmar'atu ilaa cawrati lmar'a gabadhu ma eegi karto gabadha cawradeeda ilahayna wuxu uhi walaa yubdiina ziinatahunna dumarka quruxooda yaanay muujinin wuxuu soo reebay daday u muujin karaan wuxuu ilaahay ku daray aw nisaa'ihinna yacnaa waxay u muujin karaan dumarka aayadda marka la doonaya in la fasiro ilaa raba in la ogaado quruxda ay dumarku dumarka u muujin karaan waa in loo noqdo nolosha dadkii joogay aayaddani markay soo degtay ardaydii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay dumar yihiin intay muujin jireen miyay xidhan jireen dhar ku dhegan oo mafaatintii jirhkooda iyo maqaaicdii kala goysyadii muujinayo dibadda usoo saaraya ama dhar ka gaagaaban miyay u qastii jireen inay timahooda qaawiyaan laa kullu hada lam yakun waxaasoo dhami muu jirin waxay culimmadu masaladaasi kusoo ururiyeen gabadhu markay dumarka dhex joogto waxay muujin kartaa maa jarat alcaadatu calaa idhaarihi bayna annisaa intaa ay caadadu ku dareertee loo bartay xaaladaha caadiga ah inay gabadhu muujiso markay dumarka dhex joogto wejigeeda lugaheeda hoose tusaale ahaan waxa weeyaan qoorteedan iyo cunaheedan oo kale laakiin gabadhu xaaladaha caadiga dumarka ay dhex joogto inta aanay muujina dumarka ay ka qarsato ma muujin karto walow dumarun ha dhex joogto ragna yaanay arkahayn alimu xadiidka haddaynu soo ururino macnihiisu waxa weeye gabadhu xijaabkeeda kuma bixin karto meelaan laga aamin ahayn in rag ay arkaan rag aan xalaal aanay u ahayn sidaasoo kale dumarka dhexooda kuma bixin karto iyadoo muujinaysa quruxdeeda oo dhan dharka ku dhegan ama ka gaabanna gabadhu ma xidhan karto xataa haddii ay dumarka dhex joogto wallahu aclam
jazaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik su-aasha toddobaad waxaa odhanaysaa gabadhu ma tegi kartaa koofeerka la isku qurxiyo falyatafadal ishay
koofeerku waa meel dumarku ay u tagaan in lagu soo qurxiyo gabadhu ama aroosad ha noqoto ama gabadh kale waxaa shay sunaa oo mustaxaba inay zawjkeeda waxa weeyaan ay isu qurxiso waana arrin ka mida arrimaha shareecadu waxa weya inay dhiiri gelisay si ay ulfa u dhacdiyo isu soo dhawaansho nafuhu inay kala didaanna si looga baaqsado marka gabadha tusaale ahaan daatu zawja ama ha ku cusbaato ama mid horeba ha noqotee gabadh u feedha oo jidhkeeda qurxisa way u tegi kartaa oo maashitaat way jireen dumar dumarka si gaara ugu feedha oo arrintaa ku takhasusay waktigii rasuulka caleyh isalaatu wasalaam laakiin koofeerada maanta jira ama saaluun tajmiil waxaa loo yaqaano oo a goob loo furtay in dumarka lagu qurxiyo iyadoon loo kala eegahayn ta quruxdaa bannaanka ula baxaysa ee tabaruj samaynaysa iyo ta kale ta isu qurxinaysa zawjkeeda iyo ta isu qurxinaysa cid kale meelaha noocaasa in la furo oo laga shaqaysto culimadu aada iyo aad bay u diideen dumarku inay tagaanna way diideen maxay ku diideen baa isweydiin leh ma in dadka lagu qurxinayo quraa lagu diiday maya waxyaaba dhowray culimadu ku diideen waxyaaba waxaa ka mid a ko inaan laga aamin ahayn in gabadh iyadoo halkaa dhar dhigatay oo wax la marmarinaayo ama loo feedhfeedhaayo in halkaa laga rag ugu soo galaan amaba se cawradeeda la daalacdiyo jirhkeeda iyo quruxdeeda taasina waa tii xadiidku uu ka digay hore aada u maqasheen waxaa kaloo dhici karta in lagu rakibo kamarado qarsoon ama moobilba lagaga duubo aada baanay taasi u dhacdaa waxaan akhriyay maalmo ka hor nin leh ilaahay baan u toobad keenay laakiin intaana ilaah u toobad keenin waxyaabaan samayn jira waxaa ka mida buu yidhi gabadh haysata meel kaafeer ah ayaan heshiis la galay waxaan heshiis kula galay in lacag siiyo iyadu waxay ii qabanaysaana waa maxay waa inay kamarad qarsoon ku rakibto meesha dabeetana dumarkaa marya dhiganaaya ee ay qurxinayso si walba ay ugu duubto mararka qaarkood ayaa kamaradda gabadha caadi loo soo horjoojinayaa dumarka qaarkood waxa ay ka dhaadhicinaysay inay tahayba waxaan meesha ka soo jeedaa inay tahay laambad kulayl wadato oo lagu qallajinayaba markaa isku beeg isku beego si fiican u hor istaag ayay odhanaysa dabeete wuxuu yidhi marka aan ka soo qaado aniga iyo saaxiibadaybaa daawan jirnay wixii dumarka laga soo duubay markaasaanu qosal marba dhinac isula dullaami jirnay buuhi maalintii dambe waa markii u dambeysay buuhi sawirkii u dambeeyey ay keento ayaan ka soo qaado ana aada ugu faraxsan baan u wasacan u qaybiyey buuhi saaxiibaday dabeetana maalin dambean meel isugu nimi si aanu u daawano waa la tacliiqinaya baltaa baleeg balsaw eegtay baleeg bal halkaa eeg saasu baanu eega wuxuu ihi mise waaba xaaskaygiiba ilaahay baa ciqaabay qofka cawraadka muslimiinta tatabucee raaraaca nabi maxamed wuxuu sheegay inuu ilaahay subxana watacaala fadeexaynayo oo cawradiisa uu tatabucayo dabeetana wuxuu yihi raggaygii qosqoslaaye mar qurunbu shoogi qabsaday war maxaa kugu dhacay war waa xaaskaygiiw kaadiya war kuwii aanu koobiyey u soo celiya soo celiya wuxuu ihi kii aanu isugu dhoweyn ayaa koobiyadii u badnaa ka sameeyey buuhi oo meel walba ka riday waxaasi inay ka dhacaan aamin lagama aha waxaa kaloo culimmadu ay ku diideen xoolaha lagu bixinaayo waa tabdiir bay yidhaahdeen hadda si adiguba aad u feedhan karto ama hooyada ama walaasho ay kuugu feedhi karto ama inantaadu ayaa lacag badan oo doolar lagaaga qaadaya wax badan kuu tari lahayd haddaad ilaahay daraaddi u bixin lahayd ama wax kaleba aad ku qabsan lahayd maxaa weliba lacagtaasi raasamaala ka soo hadhaya muxuu noqonaya timaa laguu taagtaagay oo marba dhinac loo jeediyey saacad kadibba kuwiiba maaha sidoodii hore ayay ku noqdeen lacagtina tagtay wax ka hadhayna ma jiraan waxaa kaloo culimmadu ay ku diideen waxay dhahn meeshaa munkaraad badan baa ka dhaca waa macluum taas dumar sunnayaasha laga xiiro cawraad waxa weeyaan la muujiyo muusig lagu dhagaysto dumar loogu feedho ama timaha loogu jaro qaabka dumarka gaalida waxa weye inay u goostaan marka gabadhii marka ay tagto arrimaha noocaasa dhiirigelintoodii bay ka qayb qaadatay ta kale waa lagugu dayanaya waxaa leeya hiblaayo waa tii tagtay sheekh hiblaayo waa tii tagtay gabadhii daaciyadda ahayd baa tagtay tii macad hebel ama jaamaca jaamacad heblaayo dhiganaysay waa tii tagtay waa lagaa daba tegaya waa dada xataa adigu is ilaalisay yacnaa intii lagu eekaan maayo waxyaabo kale ayaa la raacinaya adigaana waddada xun jideeye ogow rasuulkuna wuxuu uhi man sanna fi lislaami sunatan sayi'a facalayhi wisruha wa wisru man camila biha qofka waddo xun jideeye islaamka dhexdiisa dembigeeda isaga ayaa leh isla markaa dadkii uu lumiyeyna ee kaga daydayna dembigoodaa la saaraya iyadoo iyagiina waxba aan laga dhimahayn waxba aan laga nuqsaaminahayn markaanuu ku talimaayo meelaha in la tago sideedabana waxaa khalada ogaada gabadh aan zawjkeedii isu qurxinahayn cid kale isu qurxinaysa ina aroos tagtay isu qurxinaysa yaa dumarka taa u baneeyey atazayun lildihaabi ila alacraas walxafalaat hada laa yajuus masaajidka markay imanayaan buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam walyakhrujna tafilaat ha soo baxaan iyagoo iska basaasaysan indhuhu inay qabtaan baa la diidaya gabadhu meesha loo ogolaya inay isku qurxisaa waa gurigeeda cidda loo ogolaya inay isu qurxisaana waayo waa zawjkeeda cid kale isuma qurxin karto meelaan gurigeeda ahayna inay isku qurxiso oo ay ku marya dhigato iyadoo waxyaabaha aynu sheegnay aan laga aaminahayn iyaduna mid loo ogolyay maaha wallahu aclam
jasaaka allahu khayra wabaaraka allahu fiika su-aashan waxaa odhanaysaa debcinta hadalka la debcinaayo ama la jilcinaayo ma waxay ku gaar tahay dumarka oo keliyata mise ragguna taa waa la wadaagaa falyatafadal sheekh
dumarku marka ay la hadlayaan ragga ajanabiga ka ah nimaan zawjkeediina ahayn maxramkeediina aan ahayn hadal dabacsan oo qalbiga raadeynaya inay kula hadasho ilahay baa u diiday ilahay waxaanu ka bilaabay dumarkii rasuulka falaa takhdacna bilqowl fayamaca aladii fii qalbihi marad hadalkaa dabacsan ee la jajabiyey ee la qurxiyey iska ilaaliya dadka quluubtoodu ma wada bad qabto kuwa maradu ashahwa uu ku jiro ayaa arrinta noocaasi damacay gelinaysa damac xumaanid ay gelinaysa marka cillada loo diiday waa taa sababta loo diiday mar hadday sababtu taa tahay ragga iyo dumarku waa isku mid oo ninkana uma banaano gabadha ajanabiga ka ah inuu hadalka noocaasa kula hadlo waayo arrintii taa loo diiday lafteeda ayaa tiisana ku jirta rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam la odhan jiray addoonkaasi marka socdaal lagu jiro geela ayuu heesi jiray geelu heeso gaara buu leeyahay oo dee lagu kaxeeyo ama lagu waraabiyo ama lagu caro iyo milix siiyo marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin uu maqlay geeraarkiisa wuxuu yidhi rasuulku isagoo la hadlaayo ruwaydaka yaa an yaa anjasha rifqan bilqawaariir anjasho u kaadi buu ihi dumar baynala socdeen quraaradaha u tur buu yihi waa dumarka quraarado waxaa culimadu markay sharaxayaan bukhaari baa xadiidka wariyay fi kitaab aladab macana waxa weeye heestani dumarka way raadeynaysaa markaa ka daa marka xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay hadalka xumaan sabab ugu noqon kara gabadha ninku inuu kula hadlo ninka ajanabiga ka ahi mid bannaan ma aha wallahu aclam
jasaaka allahu khayra wbaaraka allahu fiik su-aasha sagaalaad waxay odhanaysaa shareecadu maxay uga ogashahay ninka iyo ama inanta iyo inanka wada sheekaysanaya una wada sheekaysanaya si ay isu guursadaan falyatafadal
waayo horta marka koowaad waxaan idiin sheegaya wax wada sheekaysi la yidhahdo mama jiraba wax wada sheekaysi la yidhaahdo oo shareeca ay sheegtay maba jiro waxaa jiro qura khidba khidbana macnaheedu waa maxay waa in ba bandhig guur oo weliba inta badan la marinaayo inanta ninku markuu ku qanco weligeeda cidda mas-uulka ka ah laakiin sheeko ay usula baxayaan inan iyo inan kasta oo guurdooni anigu meel lagu sheegay maan arag culimadana markaan akhriyey arrinta noocaasa aad iyo aad bay uga digeen sheekh ibnu cuthaymiin wuxu uhi raximah allahu tacaala waxaa aad iyo aad aan uga yahay buuhi oo aanu maqlay nin baa gabadh aan xaaskiisii aan ahayn oo ajanabi ka ah ayuu saacado dhan la hadlayaa buuhi saacado dhan telefoonuu kula hadlayaa markaasaa marka la idhaahdo war waxaan hadalo aada shubaysaa waa maxay la xaaskaagii maahe wuxuu waxaan doonaya inaan ogaado dabeecadaheeda iyo bal aqoonteeda iyo waxyaabahaasoo dhan inaan ogaado waxaa sidaad ku ogaan kartaa qofku oo qof bani aadama adiga oo kalaayo markuu dan leeyahay inta xun marka hore buu kaa qarsanaya ogow wax wax lagu qiimeyn kara mabaahaba muxuu kuusoo bandhigayaa inta wanaagsan haddaad doonayso qofka inaad qiimayso ama waa lala safraa siduu yihi cumar ibnu khadaab ama waxbaa lala cunaa amaba se guri baa lala galaa yaani macnahedu waxa ilaa saddexdaasi ay dhacaan si dhaba qofka uma qiibeyn karti soomaalidu waxay idhahdaan qofka jid ma la martay safarku dabeecadaha qofku soo saaraa jabad ma la gashay jabad yaani guri ma la degtay jidiin ma la cuntay markaasumaad qofka si dhaba u ogaan karta dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa rasmiga ah adigu qofki waa qof dumaro intaa midnama samayn kartid maanta inkastoo laygu yidhi hablaha iyo inamada qaarkood baaba iyagoo ajanabi kala ah oo weli aan ismehersan hudheellada oo casho taga oo aad iyo aad loola yaabo anu waxaaban la yaabay ninka guursanaya inan soo hor fadhiisatay oo iyadoo aan ajanabi ay kala yihiin wax allaale waxay isu yihiin oo ka dhexeeya aanay jirin intay soo fadhiisatay hortiisa cunto ku cacantuugaysa ninkaasaaban la yaabayba anigu iyaduna dee kaba si la yaab badanba gabadha nin ajanabi ka ah oo aan maxramkeediina ahayn zawjin aanu inta iska raacday quyar gaari la fuushay ama la ballantay uhi hudheel hebel igu kaale deetana intay meel gooniya la gashay halkaa sheeke iyo iyo cunto la wado oo foolxumo weeyaan weliba qof diin garanaaya ama la diintan ku dhaqmaya ilaahay baa i hanuuniyey waa wax lala yaabo inuu sameeyo marka waxaa kugu filan qofkii haddaad doonayso sida kale hadduu kuu qanciyey haddaad doonayso qofka inaad qiimayso dee weydii dadka yaqaana saddexdaa arrimood midkood la sameeyey ee aad ku kalsoon tahay ee naasixiinta ah ee wax xun aan kuu qarinahayn intaasaa kugu filan seedabana ninku goormuu gabadh arrimahan kala had hadli karaa wuxuu kala hadli karaa markuu go-aansado guur iyo gabadha inuu guursado iyaduna goormay la hadli kartaa marka ay go-aansato ninkaa inay guursato laakiin nimaan guurba diyaaru ahayn ayaa hablihii islaameed telefoon ku wareeriyey hada laa yajuus wax bannaan maaha taas gabadhaan iyaduna hawlahaaba aan diyaaru ahayn ayaa nin telefoon kala hadlayso laga yaabaa inta cishaa'iga bilowda inuu waagu ugu bariyay subxaan allah oo marna aanay ilaahay xusin wakhtiyadii fadliga badnaabaa soo maray ilaahay may baryin salaad may tukan waagii baa ugu baryay hadalka noocaasa sidii ay u waday waxaasi waa wax asha xumo ah oo dhaqan xumo ah oo diinta islaamka iyo aadaabteeda iyo akhlaaqdeeda iyo dadkan siay u ilaalisay xumaanta albaabadeeda uga xidhay wax aad iyo aada uga fog weeyaan haddaan usoo noqdo su-aasha waxa u bannaan waa inuu iska eego markuu eegayana labadoodoo quro meel wada jooga ma banaano ee khalwadu ma bannaana de sideedaba inanku waa inuu ogaado inantanuu guur u bandhigay ama weligeeda u bandhigay inta aan loo meherin dumarkaa kale suuqa la ma maraya bay ula mid tahay isaga wax allaale waxay axkaamtii iska bedelay ma jiraan iyaduna waa inay saasoo kale ogaata ninkani raggaa kale inuu ula siman yahay oo ula mid yahay wax allaale iyo wuxuu kaga dhow yahay ma jirto weliba ilaahay baa og inay arrintan uu sheegaya ay ka dhab tahay iyo inuu yahay mid iskaga ciyaaraya oo waxa weeyaan lu goynaaya ama xumaaniyo dhibaatooyin kaleba u socda oo qasdigiisuba aanu ahayn nikaax iyo guur sharciya marka horta taa waa in aad iyo aad loogu baraarugo marka khalwa ma banaana inay meel kula gooni noqoto waa in ugu yaraan cid kale ay la joogto weliba fii xadrati alwaliy anuu garan maayo guurkan habluhu ay ka qarinayaan dadkii mas-uulka ka ah hooyadeedii aabaheedii bay ka qarinaysaa nimaan waxba isu ahaynna waa taa iska raacaysa ee iskala sheekaysanee iskala qosqoslaysa ya subxaan allah xaqiiqo iman doonto waxbaa qarin arrintaasi haddaad ku qanacday waxaad tidhaahdaa in anow kaale habla sameeyaana way jiraan aabbaay waa kaasee u tago annagoo wada joogna khalaas halkaas soo fadhiiso anaan ku arka adiguna yaa arag se ugu fiican waa sida fitnada iyo xumaanta aadka iyo aadka uga fog qofkan arrintani inay ka dhab tahayna lagu lagu xaqiijin karo ee lagu yaqiinsan karo ta telefoonka xataa culimmadu way ka hadleen telefoonka uu u diraayo inantii guur uu u bandhigay ee dee makhtuuba ahayd waxay yidhaahdeen wax dan iyo xaajaa ayuunbaa laga wada hadli karaa tusaaleahaan meherkii oo kale laakiin sheeko caadi oo lagu tamatucaayo oo waxyaaba laga xishoodo laysweydiinayo waxataa laga yaaba ninku xaaskiisa inaanu kula hadli karin oo ha dhow toole markay isguursadaan waxaana ku wada hadli karin baa laga yaaba markan hore markay telefoon ku wada hadlaya inay inay ku wada hadlaan ay isweydiiyaan waa khalad bay dhahan culimadu arrinta noocaasi ee ma bannaana marka inuu arko iyadoo khalwana aanay jirin wixii xaaje iyo dani ay keentay na uu kala hadlo halkaana dabeeta hadalka lagu joojiyo oo aan sheeko layska wado waxaa la yaab leh dad baa waxa maqlaysa lagu odhanayo he hebel iyo heblaayo shan sanadood bay wada sheekaysanaya maalifu leyla waleyla akrinaya maxay ka wada sheekaysanayeen bukhaari bukhaari bay dhammayn lahaayeen shanta sanadood qur-aankana way xifdi lahaayeen labadooduba intay sheekadaasi ay wadeen sheekada noocaasi shar mooyaane khayr ma soo wado wallahu aclam
baaraka allahu fiika waaxsana allahu ilayk su-aashani waxay tahay ninku gabadha aragga uu arkaayo ma ku celcelin karaa dhowr jeer ama ma kulmi karaan mar wax ka badan falyatafadal ish
inuu arko ninku gabadha uu doonaya inuu guursado waa arrin sunno ah haddii laga tagana maaha mid lagu dambaabayo laakiin way fiicantao mustaqbalka dambe ayay u fiican tahay iyaduna saasoo kale xaq bay u leedahay inay iska aragto rasuulku calayhi isalaatu wasalaam jaabir ibni cabdillahi waa ku uhi undur ilayha ama undur minha ilaa maa yadcuuka ilaa nikaaxiha wax guurkeeda kuugu yeedha keeg waxaa kaloo rasuulku uhi fa inahu axraa an yu'dama baynakuma in noloshiinu ay sii socoto reerkiinu uu sii jiro guurku uu taabagalo ayay arrintaasi sabab u noqonaysa oo laba qofoo marka hore isku qancay bay dee noqonayaan marka koowaade uu arko isqaabkii aanu sheegnay uu arko khalwo la-aan haddii uu ka buuxsado aragga oo intii uu ku qanci lahaa uu ka arko inuu gabadhii marar dambe iska eeg eego oo ru'yata tamatucin wa taladud mid bannaan maaha waayo waa gabadh ajanabi ay kale yihiin laakiin haddii ay dhacdo aragti labaad ama saddexaad inay xaaja keento laga yaaba maalinta hore inuu khajilo oo si fiicanba aan u eegin ama waxyaabaha qaarkood ay ka shakigeleen uu yidhi wartaloo halkaasi ma sidaasay ahayd mise sidaa haddii xaaja iyo baahi ay keentay in lagu celiyo waa lagu celin karaa laakiin haddaanay keenin waa gabadha ajanabi ka ah arag eegistii loo baneeyeyna hore ayuu u eego ujeeddadii uu ka lahaana uu ka gaadhay in inuu iskaga celceliyaa markaa oo iska daadaawadaa mid bannaan maaha wallahu aclam
jasaaka allahu khayra wabaaraka allahu fiik su-aashan waxay leedahay sheekh ma bannaan tahay inanta iyo inanka wada hadlaya intaanay isguursanin inay hadyadu isweydaarsadaan falyatafadal ish
qadiyadda ku saabsan hadiyaddu waa qofka waxa la siiyo iyadoo ujeeddada loo siinaya ay tahay litawadud kalgacaylkiisa in la kasbado hadee jeeraalana waxyaabaha ay la gaarka tahay waxaa ka mid a in qofka iyadoo la ikraamayo la maamuusayo isaga loo geeyo oo soo doono lama yidhaahdo sadaqada iyo hibada iyo waxyaabaha qofka soo doona ayaa la yidhaahdaa laakiin hadiyadda ila qofka waa la maamuusaya waa loo geeya hadiyaddana guud ahaan shareecadu way dhiirigelisay rasuulkuna tahaadu taxaabu buu yidhi marka haddii ay go-aan ka tahay gabadha inuu guursado guurna waxa weeyaan ay isku waafaqeen oo ay isla meel dhigeen inuu hadiyad siiyaa wax dhibaataama laha shardi in fitno laga aamin noqdo xishmaa loo baahan yahay dhowrsooni iyo xishood fara badan in la muujiyo labadan qof ajanabi inay kale yihiin mar walba waa inay dareensan yihiin maaha hadiyad marka la siinayo inuu telefoon kasoo horeynayo waxyaabih aynu sheegayna laga shubayo ama in meel lagu ballamaayo cidla-a waxaweyaan u odhanaya hadiyaddii aan aan halkaa kugu keenay meeshaa isugu keenkeen laakiin hadiyadu sideeda mamnuucu ma aha waa mid shareecadu ay dhiirigelisay waxaa kaloo baraarujinaya hadduu hadiyadda u siinaayo si ay guurka u aqbasho ama aanay uga noqon haddii hadhow guurka uu suurtogeli waayo weliba dhinaceeda uu ka suurtoobi waayo wuxuu xaqu le inu idhaahdo xoolahayga iisoo celi markaa inay isku dhajiso maaha waa inay xoolaha si ay iska celiso ile waa xoolo ciwad muqaabil lahaayoo waxbaa lagaga bedelanayo wixiina xaggeedu ka suurtoobi waayo markaa inay iska celiso weeyaan wallahu aclam
jasaaka allahu khayra wabaarak allahu fiik su-aalaha labadan su-aalood waxay leeyihiin waxaad ka warantaa sheekh dumarku aroosyada markay tagaan way ku raagaan waqti dambena way ka yimaadaan xukunkeedu arrinkaas isaga muxuu noqonayaa su-aasha kale aan raacinayaana waxay tahay gabadhu keligeed ma la gaar noqon kartaa dirawalka gaadhiga dhexdiisa
arrinta ku saabsan arooska habeenka la dhigayo weliba wakti dambe la dhigaayo anu garan maayo waxay nagu kalifaa harkaa maali weyn xalaal iftiin baa la qashaaye ayuu aroosku ku fiican yahay mana aha taasi mid gabadha ceeb ku ah ama xumaan usoo jiidaysa caaisha radia allahu canha umu lmuminiin maalin baa la hooyey barqaa la hooyey bukhaarina waa ka u baabaystay saxiixiisa baabu lbinaa'i binnahaari wa min gayri markabin baab ku saabsan in gabadhii la gelbiyo goor maalinimo ah iyadoo weliba wax gaadiidana aan la saarin waa iska lugaysay maanta malaha labada arrimoodba waxaa loo arkaa dhimasha soo maa daraxaajiya soo qaada shandadaadoo namari waa iska lugaynaa ama baskaasaa lagu sii saaraya ceeb maaha arrintaas maalin gabadhii in la hooyaana ceeb maaha waana sida fiicanba iminka habeen baa ayaa la hoynayaa dumarkii dabeetana taa waxaa ka dhalanaysa arrintaa la sheegayo arooskiina waa lagu raagayaa saqdhexaa laga soo dareeraya waxay dumarku socdaan wakhtiyada qaarkood wakti wallaahi annagaa raggi weliba annagoo gawaadhi wadana hargeysa dhexdeeda inaanu maro aada iyo aad aan uga keyrkeyrno tale maxaa kula kulmi doona kuwa sirkhaansan baa maraaya waddooyinkaad ku arkaysa kuwa tuuga kuwa dadka baadhanaya kuwo kale oo dhibaatooyin kale qofka raggaa u geysan karaa dumar hadalkiisa hadalkoodaba daa marka arrintaas waa khalad weeye haddii xataa arooskii habeen laga dhigaayo dee fiidadow dadku ay soo jeedaanoo gabadhu dadka hagaagsan dee nabad ay ku dhex mari karto waa in lagu soo gebagabeeyo dumarkuna innaga waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid a waa iska socdaa waa iska saqaafayaanu maxram ma jiro xa ma jiro dumarka carabta xataa hadday ku raagaan mid walba inankeedii ama walaalkeed ama odaygeedii baa u taagan albaabka ku sugaaya dumarkan iska fasaxaaye markay doonaanna tagaaya markay doonaanna saqda dhexe iska soo guuraynaya ee odaygii guriga ku garaacaya arrin aada iyo aada u foolxun weyn arrinta noocaasi dhibaato badanna way ka dhalanaysaa tan dambe la sheegayna waa raadadkii taa hore ka dhashay mid ka mid a oo marka arooskii lagu raago dumarkii gawaadhi ma wada wataan bal badankoodu ma wataan gawaadhina u iman mayso nin daro walo ajanabi kaabaa la saaraya soo maaha waxa laga inay keliyaed guri ka soo baxday dumarkiibuu dhigdhigayaa sidii carruurta yarare iskuullada kasoo rawaxday markuu midba gurigeedii dhigo waxa laga marka u dambaysa inay midi kusoo hadho soo maaha oo baskii iyada ama gaadhigii iyada iyo ninkaasi ay kusoo hadhaan arrintaasina waa khalwadii shareecadu ay diiday ee xaaraantimaysay marka aroosyada dembiyadan faraha badanee noocaasa dhex socda waa in ilaahay subxana wa tacaala looga toobad keeno oo qofka muslimkaa waa qofka hamigiisu yahay hamul aakhira oo noloshiisana adduunyo ka sifaynaya oo ka ilaalinaya wax kastoo u isleeyahay aakhiru kaa kharibaya adduunyadana waa maalmo kooban yaanay kullu goynin ilahay baa ihi falaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yaguranakum billahi lgaruur xaqiiqada ka raaca sidii dadkii hore wanaagsan ay ahaan jireen oo iska ilaali waxa weeyaan xaaraanteeda bal bal xalaasheeda ayaanay ku talax tegi jirin wallahu aclam
jasaaka allahu khayra wbaaraka allahu fiika wa fii cilmika wanafaca allahu bihi ljamiic ilaahay tabaaraka wa tacaala sheekha ha ka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana ha ugu daro yowma alqiyaama yowma laa yanfacu maalun walaa banuun inagana ilaahay tabaaraka wa tacala haynaga yeelo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah inta barnaamijka soo diyaarisay iyo culimmada mawaadiicda inoo jeedisay inta waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idinku daro ilaahayna ha idinka abaalmariyo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu